bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii koob iyo labaatanaad ee kitaabkii suwar ibnu xaajat saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee siiradii ama taariikh nololeedkii cabdullaahi bni jaxsh sidaa kusoo aroortay kitaabkan iyo kutubo badan oo siirada ah ee waxa weeye asxaabtu ama sideeddii nin ay asxaabta ahe meesha loo diray waxay ogaayeen maalinta nimanka ay arkeen inay tahay maalintii ugu dambeysay ee bisha muxaram marka way ogaayeen saasaa kusoo aroortay oo inay tahay bil dagaalku uu xaaraan yahay way ogaayeen saa darteed baa sida kitaabkan kusoo aroortay hadda aan aqrinayna waxay dhaheen haddii maanta aan nimanka laynana bishii xurmada lahayd yaan xurmadeedii ku tumanay oon meel uga dhacayna haddaynu u kaadinnana dee waxay inaga gelayaan nimankani xaramkii saasaas riwaayadan ay kusoo aroortay laakiin riwaayad kale oo arrinta ka hadlaysa oo ibnu jariir itabari iyo ibnu lmundir iyo ibnu abi xaatim iyo tabaraani iyo bayhaqi oo sanad saxiixa kusoo aroortay waxay sheegaysaa laba arrimood oo arrintan aan khilaafsan ayay sheegaysaa riwaayadan oo laga yaaba inay tan ka saxiixsan tahay kow mid waxa weeye markii uu cabdulaahi bnu jaxsh warqadda ku aqriyey uu yidhi nina qasbi maayo e ninkii raba shahaadana ha isoo raaco ninkii kalena ha iska noqdo isagoo hadda cid waxu haysataa aysan jirin laba nin baa dib u noqotay sidaan hadda kitaabkan ku haynana kulli nimankii oo dhan way wada raaceen sideeddii dhanna way israaceen laakiin riwaayadan saxiixa ah intana imaam wariyeen laba nin baa noqotay waxaa kaloo riwaayadan ku jira asxaabtu ma aysan ogeyn maalintaas inay tahay maaragtay min ashahri alxaraam inay tahay ma aysan ogeyn qalbigana tan ayuu ku degayaa maxaa jira khilaaf cad inay nabiga amarkiisa jabiyaan nimankaasi intaasoo saxaabi inay isku raacaan intay ka tashadaan inay amarka nabiga jabiyaan arrintaasi waa baciid waaye marka riwaayadan sheegaysa inaysan ogeyn riwaayadaasna waxay hadda ku taallaa oo laga akhrisan karaa kitaabka fatxulqadiir markuu uu suuradda markuu aayadahan fasiraya yasaluunaka can shahri lxaraam qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir wasadun can sabiili illaahi wa kufrun bihi walmasjid alxaraami wa ikhraaju ahlihi minhu akbaru cinda allahi walfitnatu akbaru min alqatl aayadda markuu fasirayo ayuu ku soo aroortay mujalladka koobaad safxada saddex boqol iyo kow ayay ku taallaa marka taana intaasaan ka leenahay haddaan sii wadno ishta istaaqa wuu soo kaxaystay cabdulaahi ibnu jaxsh iyo wa saxbuhu asxaabtii al asirayni labadii maxbuus walciira iyo safarkii mutajihiina iyagoo soo aaday ila almadiinati magaalada madiina ayay soo kaxaysteen falamaa qadimuu markay usoo galeen oo u yimideen calaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo wa waqafa uu ogaaday rasuulku iskortaagay uu ogaaday calaa maa facaluuhu wixii ay sameeyeen oo nimankani ay faleen istankarahu arrintaas rasuulku wuu inkaaray arrintaas ma jeclaysanin ashadda al istinkaari ka hor imaad iyo diidmo tii ugu darayd wa qaala lahum wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa amartukum anigu idinma amrin biqitaalin dagaal aniga idinma amrin idinmaba dirin dagaal wa inamaa amartukum waxaa keliyatoon idinku aan idin amray an taqifuu inaad soo ogaataan calaa akhbaari quraysh quraysh warkeeda inaad soo ogaataan ow an tarsiduu inaad isha ku haysaan oo jadaalisaan xarakataha dhaqdhaqaaqeeda bes wa awqafa wuxuu joojiyey al asiirayni labadii nin ee maxbuus aha taladoodii wuu joojiyey xataa yandura fii amrihima ilaa uu uga ka fiirsado arrintooda wa acrada wuxuu ka jeestay can ilciiri safarkii iyo hantidii falam yaakhud minhaa shay-an waxba kama qaadanin hala joojiyuu yidhi iyadiina cinda daalika markay arrintaasi dhacday suqita fii aydi cabdulaahi bni jaxsh cabdulaahi bni jaxsh aada iyo aad yuu u nadaamooday oo u shallaayay wa ayqanuu waxay yaqiinsadeen annahum iyagu halaku inay halaagsameen bimukhaalafatihim khilaafkii ay khilaafeen liamri rasuulilaahi rasuulka ila amarkiisa ay khilaafeen wasaada waxaa kusii siyaadiyey oo kusi- kusii kordhiyey calayhim iyaga al amra arrinta waxaa usii kordhiyey dayqan cidhiidhi waxaa ugu sii daray wasaada waxaa ugu sii daray calayhim iyaga al amra arrintaas oo awalba ay shala- shallaytada iyo walwalka ay ku jireen dayqan cidhiidhi ana ikhwaanahum walaalahoodii oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ihi tafiquu inay bilaabeen yuktiruuna inay badiya- badiyaan calayhim iyaga min allawmi canaan iyo cambaarayn in lagu badiyo wa yaswaruuna inay ka jeestaan canhum iyaga lagaba jeesto on saaba loo eegin kulamaa mar kasta oo maruu bihim ay soo maraan oo wayaquuluuna ay yidhaahdaan khaalafuu amra rasuulillaahi kuwaan waa kuwa amarkii rasuulka khilaafay waqad isdaada waxaa sii kordhay waqad isdaaduu waxay sii korarhsadeen dheh jarxan dhaawac calaa jarxin dhaawacoodii hore iyagoo awalba dhaawacnaa oo xumaantii uu nabigu ka xumaaday waxay sameeyeen asxaabtii oo ka xumaatay oo la hadli weyday oo la canaananayo yaa haddana waxaa waxaa arrintoodii sii xumeeyey oo dhaawac kale ugu sii daray anna qurayshan quraysh ittakhadad inay ka dhigtay min haadihi alxaadida dhacdadan dariicatan marmarsinyo inay ka dhigatay linnayli min rasuulillaahi rasuulka ilaahay in ay wax ka sheegto oy ceebayso watashiiri bihi iyo inay ceebayso beyna alqabaa'ili qara- qabaa'ilka carabta dhexdeeda oo fa kaanad waxay taquulu tii tidhaahda ina muxamedan muxamed qad istaxalla wuxuu bannaystay ashahra alxaraama bishii xurmada lahayd ee mamnuuceed in la dagaalamo fa safaka wuxuu daadiyey fiihi bishii addama dhiig buu daadiyey wa akhada almaala hantina wuu qaatay wa asra rijaala ragna wuu wuu qafaashay saasay dhaheen marka sheekhaa dhahaya kitaabkan qoray falaa tasal haba weydiinin can mablaqi xusni cabdulaahi bni jaxshi cabdulaahi bni jaxshi murugadiisu meesha ay gaadhsiisan tahay nin haweydiinin iyo asxaabii asxaabtiisii calaa maa farada wixii ka dhacay minhum iyaga wixii ka dhacay ay ka murugaysan yihiin walaa can khajlatihim yaxyaxoodana hawe- haw- maaragtay haweydiinin yaxyaxa ay yaxyaxsan yihiin min rasuulilaahi rasuulka ilaahi ay ka yaxyaxsan yihiin oo ayna u tegi karaynba limaa awqacuuhu waxay rasuulka geliyeen fiihi ay rasuulka dhexdiisa ay geliyeen rasuulka ay geliyeen oo min alxaraji xaraj ah oo ah in la yidhaahdo wuxuu bannaystay bishii xurmada lahayd oo la dacaadeeyo xaraj marka dhib ah iyo walaa can khajlatihim yaxyaxa ay ka yaxyaxsan yihiin min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama limaa awqacuuhu rasuulka waxay ku rideen fiihi shaygaba oo min alxaraji dhib ah dhib dhibkaasoo ah in la dacayday oo la yidhaahdo bishii xurmada lahayd ayuu dadkiina laayay xoolo qaatay dad qafaashay saas walamaa markii ishtadda uu adkaaday uu faraha ka baxay calayhim yagii alkarbu kurbadii iyo murugadii markay ku badatay oo wathaqula uu ku cuslaaday calayhim asxaabtii sideedii nin ama lixdii hadday laba soo noqotay albalaau balaayadii jaa-ahum waxaa u yimid albashiiru kuu bishaaraynayay baa u yimid kaasoo yubashiruhum u bishaaraynaya bianna allaaha in alleh subxaanahu wa tacaala qad radiya uu raalli ka noqday can saniicihim wixii ay sameeyeen iyo wa annahu in alleh anzala uu soo dejiyey calaa nabiyihi nabigiisa uu ku soo dejiyey fii daalika arrintaa qur'aanan qur-aan uu ku soo dejiyey taas markay dhacday falaa tas'al haddana cidna ha weydiinin can madaa farxatihim faraxoodu meesha uu gaadhsiisan yahayna ninna ha weydiinin waqad tafiqa annaasu dadkina waxay bilaabeen yuqbiluuna calayhim inay soo aadaan markii horena waa laga jeedsanayay mucaaniqiina iyaga oo salaamaya mubashiriina iyagoo u bishaaraynaya muhani'iina iyagoo u tahniyadaynaya wahum iyagoo yatluuna aqrinaya maa nasala wixii soo degay oo qur-aana fii camalihim camalkii ay sameeyeen oo min qur'aanin majiidin qur-aan majiid ah falaqad anzala allah faqad nazala allahu falaqad nazala waxaa soo degay dheh falaqad nazala waxaa soo degay cala nabiyi nabiga waxaa ku soo degay qowlullaahi alla qowlkiisii calad kelimatuhu kelimadiisu ha sarraysay oo dhahaysay yas-aluunaka waxay ku weydiinayaan nabi allow can ilqitaali may waxay ku weydiinayaan can ishahri alxaraami bisha xurmada leh qitaalin fiihi dagaal la dagaalamo oo wax la dilo ayay ku weydiinayaan qul waxaad tidhaahdaa qitaalun dagaal oo fiihi bilaha xurmada la dagaalamo kabiirun waa arrin weyn dembi weyn wey laakiin wasaddun is-hortaag iyo xanibid can sabiili illaahi alla jidkiisa oo islaamkaa dadka layska hortaago wa kufrin in lagu kufriyo bihi alle in lagu kufriyo oo allaba la rumayn waayo oo sanam iyo qori la caabudo iyo walmasjid alxaraami iyo masjid alxaraam oo dadka la iska hortaago waxay ku cadfan tahay wasaddun can sabiili illaahi iyo wasaddun can ilmasjid alxaraam wey iyo walmasjid alxaraami masjid alxaraam oo dadka la iska hortaago wa ikhraaju ahlihi iyo masjid alxaraam dadkiisa oo laga bixiyo minhu masjidka laga bixiyo dadkii deganaa xoog looga saaro sida nabiga iyo asxaabtii looga wada saaray ee muslimiintii taasaa akbaru ka weynan badan cinda allaahi alla agtiisa in shahralxaraam la dagaalamo waa arrin weyn laakiin waxaa kasii weyn oo ka dembi badan in dadka ilaahay layska hortaago diintiisa iyo in ilaahayba lagu kufriyo masjidullaahi alxaraam in dadka laga saaro ma in dadka inay tagaan loo diido iyo in dadkiisii laga saaro intaasaa ka weyn marka quraysh hadday dacayad wado ay lahaayeen asxaabtii nabiga ayaa bishii xurmays bishii xurmada lahayd dagaalamay dembiyaday galeen baa kunjeer ka weyn walfitnatu yaa akbaru ka weyn min alqatli dilka dilkan ay asxaabtu sameeyeen waxaa ka weyn fitnada fitnada qur-aanka kusoo aroortay waxyaalo badan baa lagu sheegaa laakiin macnaha ugu muhiimsan waxa weeyaan markan oo kale marka laga hadlayo waa in ruux diintiisa lagu dhibaateeyo lagu dhibaateeyo si uu diintiisii uga baxo taasaa fitno la yidhaha marka taasaa waxay ka weyn tahay dil waxaa la yidhi walaa yazaaluuna nimankii gaalada ahaa iska dayn maayaan yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan xataa yaruduukum can diinikum ilaa ay diintiina idinka saaraan oo idinka celiyaan in istiaacu hadday awoodaan waman qofka yartadid yartadid ka laabta oo minkum idinka muslimiinta ka mida can diinihi diintiisii ka laabta oo fa yamut sidaas ku dhinta wa huwa kaafirun isagoo kaafiroo diintii ka baxday fa ulaa'ika kuwaas xabitat waxaa hoobatay oo baaba-day acmaaluhum wixii wanaago hay sameeyaan riddadu camalka dhan bay hoobisaa qofku hadduu ridoobo walciyaadu bilaahi wax alla wuxuu weligii camal fiican soo samayn jiray salaad sako sadaqo khayrkuu soo samayn jiray oo dhan waxba kama jiraan bay noqonayaan fi dunya walaakhira wa ulaaika asxaabu naari kuwaasna naarta dadkeeda weeye hum iyagu fiiha naartaas khaaliduuna way ku waarayaan intaa markii la sheegay yaa haddana aayadda kale waxay ka hadlaysaa nimankii asxaabta ahaa ee arrintan sameeyey wuxuu yidhi alleh ina aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeen waladiina kuwaasoo haddana kuwii haajaruu hijroodeen marka waa mu'miniin waa muhaajiriin wajaahaduu dagaalameen fii sabiili illaahi diinta ilaahay sar u qaadideeda u dagaalameen ulaa'ika kuwaasi yarjuuna waxay rajeynayaan raxmat allaahi alla naxariistiisa wallaahu gafuuru raxiim marka aayaadkaas ee ayaa kusoo degay falamaa markii nasalad ay soo degeen al aayaatu alkariimaatu aayadahan karaamada iyo sharafta badan taabat waxaa bogsatay oo wanaagsanaatay nafsu rasuuli rasuulka naftiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa akhada wuxuu bilaabay rasuulku alciira safarkii iyo wafadaa al asiirayni labadii asiir labadii maxbuusna maaragtay fidye ayuu ka bixiyey wa radiya wuxuu ka raalli noqday can saniic cabdulaahi bni jaxsh cabdulaahi bni jaxni wuxuu sameeyey iyo wa asxaabii asxaabtiisi waxay sameeyeen id kaanad waxay ahayd khaswatuhum duulimaadkoodu haadihi oo tan xadatan dhacdo kabiiran oo weyn fi xayaati lmuslimiina muslimiinta noloshooda maxaa jira fa haniimatuha haniimadeedu awalu haniimatin haniimatii ugu horreysay weeye oo ukhdat filislaami islaamka intuu jiray la qaatay wa qatiiluhaa ninkeedii la dilay ee camr ibni xadrami ahaana awalu mushrikin mushrik kii la dilay kii ugu horreeyey weeyo uriiqa la daadiyey araaqa ay daadiyeen almuslimuuna muslimiintu damahu dhiiggiisa ay daadiyeen wa asiiruhaa maxaabiistii lasoo qabsaday ee lagu soo qabtay maaragtay howlgalkan awalu asiirayni laba maxbuus kuwii ugu horreeyey weeye oo waqaca ku dhacaan fii aydi lmuslimiina muslimiinta gacmahooda wa raayatuhaa calankeedu awalu raayatin raayatii ugu horreysay weeye caqadaha uu xidho caqadaha uu xidho oo caqadatha ay xidha yaddu rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam tan waan aragnay inaan laisku raacsanayn wa amiiruha amiirkeeduna cabdulaahi bnu jaxshiha awalu man duciya biamiiri lmuminiina amiir almuminiin ninkii loogu yeedho kii ugu horreeyey weeye uma markaa kadib qisadaasi markay dhacday weli waxaan daba socnaa cabdulaahi bnu jaxshiye uma markaa kadib kaanad waxaa ahaatay haddana badrun dagaalkii beder ba ahaatay tani way ka horreysay beder way ka horreysay siiradaana kusoo aragnay fa ablaa cadara ayuu dhigay fiiha dagaalkii beder cabdulaahi bnu jaxsh min kariimi lbalaa wacdaraha kuwii ugu sharafta badnaa ayuu dhigay maa yaliiqu wax u cunama biiimaanihi iimaankiisa wax u cunama oo wacdara ayuu dhigay si fiican buu yani u dagaalamay wey geesinimo weyn buu muujiyey wey uma markaa kadib haddana jaa-ad waxaa timid uxud dagaalkii uxud ba haddana lasoo gaadhay fa kaana waxaa ahaaday licabdulaahi bni jaxsh cabdulaahi bnu jaxsh iyo wa saaxibihi saaxiibkiisa oo markii hore oo xataa sariyatu nakhla baa la yidhaahdaa sariyatu nakhla ayaa taa la dhihi jiray ama sariyatu cabdulaahi bnu jaxshe la socday sacd ibnu abuqaas hargaantigii islaamta islaamka macahumaa macahaa wa saaxibuhu sacd ibnu waqaas macahaa uxud qisatun qiso ayaa jirtay qisadaasoo laa tunsa aan la iloobin amaan la iloobi karin falnatruk aan u dayno alkalaama hadalka lisacad sacd ibni waqaas aan u dayno liyarwiya su inooga sheekeeya lanaa inaga qisatahu sheekadiisa iyo wa qisata saaxibihi iyo saaxiibkii oo cabdulaahi bni jaxshi a qisadiisa qaala sacad wuxuu yidhi ibnu abi waqaas lamaa markii kaanad ay ahaatay uxudun dagaalkii uxud markay ahaatay laqiyanii waxaa ila kulmay cabdulaahi bnu jaxsh ayaa ila kulmay wa qaala wuxuu igu yidhi alaa tadcu llaaha alla ma baryaysaa awraa ma ducaysanaysaa fa qultu waxaan idhi balaa aleleh waan ducaysanayaa fa khalownaa gooni ayaanu u baxnay aniga isagii fa khalownaa waxaanu u baxnay si meel gooni aniga isagii fii naaxiyatin meel ayaanu dhinac baanu u baxnay oo ciidankii baan ka baxnay fa dacawtu ilaahay baan baryey waan ducaystay fa qultu waxaan idhi markaan ducaysanayay yaa rabbi rabbigayow idaa laqiitu haddii aan la kulmo alcaduwa cadowga cadowga haddaan la kulmo falaqinii ila kulansii rajulan nin ninkaasoo shadiidan ba'suhu dagaalyahanimadiisu ay adag tahay nin aada dagaalyahan u ah ilaahu igu aadi shadiidan xaraduhu cadhada iyo colaadda uu noo qabo haddaan muslimiinta nahayna ay adag tahay kaasoo uqaatiluhu aan la dagaalamo wa yuqaatilunii ila dagaalama uma markaa kadib allaahuma allahayow irsuqnii isii oo igu arsaaq addafra calayhi inaan ka guulaysto addafra calayhi inaan ka guulaysto xataa aqtulahu ilaa aan ka dilo wa aakhada salabahu hubkiisana aan ka qaato fa ammana aamiin buu yihi cabdulaahi bnu jaxsh calaa ducaa'ii ducadaydii markaan ducaysanayay aamiin ayuu yidhi uma wuxuu yidhi qaala haddana anaa ducaysana dhegaysa hadda wuxuu yidhi allaahuma allahayow irsuqnii aniga igu arsaaqoo isagoo igu soo aadi rajulan nin ninkaasoo shadiidan xaraduhu ciilka iyo colaadda uu noo qabo ay halkii ugu dambaysay marayso shadiidan ba-suhu dagaalyahanimadiisuna ay daran tahay kaasoo uqaatiluhu aan la dagaalamo fiika adiga daraadda aan kula dagaalamo un bas wax kale oon dan kale haysan jirin alle ayuu la hadlayaa u baryaa oo wa yuqaatilunii isaguna ila dagaalama uma markaa kadib ya-khudunii isagu iiga adkaado wey meesha sacd ibnu awqaas uu yidhi anigu aan ka guulaysto wuxuu yidhi kaasi ya-khudunii uu iqabto uu iga adkaado uu dilo oo fa yajdacu anfi sankayga uu goosto sanka uu iga gooyo wa udunii dhegtana uu iga gooyo intuu i dilo sanka iyo dhegtana uu iga gooyo fa idaa laqiituka hadan berri haddaan kula kulmo qiyaamo qulta aada tidhaahdo fiima waryaa maxaa fiima maxaa judica anfuka sankaaga loo gooyey wa udunuka dhegtaada oo fa aquulu aan idhaahdo fiika daraaddaa wa fii rasuulika iyo rasuulkaaga daraaddi oo fa taquula aad tidhaahdo sadaqta runbaad sheegtay aniga intaasaa ii daran marka waa nin dagaal aadaya oo baryaya ilaahay subxaana wa tacaala inuusan soo noqonin camr ibnu jamuuxna haddaan soo aragnay oo waa kii ka horreeyey sacd ninka la yidhaahdo cabdulaahi ibnu jaxshina waa kan qaala sacd ibnu abiwqaas wuxuu yidhi waa dambe isagoo ka sheekeynaya laqad kaanad waxay ahayd dacwatu cabdulaahi ibnu jaxshi waxay ahayd uu ilaahay baryay ducadiisii khayran mid ka khayr badan min dacwati aniga ducadaydii falaqad ra-aytuhu waxaan arkay buu yidhi cabdulaahi ibnu jaxsh aakhira nahaari maalinta aakhirkeedii dambe maalintii dagaalku u dhacay uxud maalintu dagaalku uxud dhacay ee sabtida ahayd aakhirkeeda ayaan arkay buu yihi waqad qutila isagoo la dilay wa muthila bihi lana googooyey oo la fool xumeeyey meydkiisa iyo wa anna anfahu isagoo sankiisa wa udunahu dhegtiisu la mucallaqaani ay ka soo laalaadaan calaa shajaratin geed bikhaydin xadhig ama dun lagula xidhay ay ka soo laalaadaan haweenkii hindi iyo kuwaasaa samaynaya ragga hindi bintu cutbe iyo naagihii la socday yaa ragga googoosanaya dhagaheeda intay taxatay raggii dhagahii iyo sankooda intay taxatay bay waxay ka dhigatay kuul istajaaba allaahu alla wuxuu aqbalay dacwata cabdulaahi bni jaxsh cabdulaahi bni jaxsh ducadiisii alla wuu aqbalay fa akramahu alla wuxuu ku maamuusay uu ku karaameeyey bishahaadati shahiidnimo ayuu alla ku karaameeyey kamaa sidii akrama bihaa hadda ka hor ugu karaameeyey khaalahu abtigi dheh sayidu shuhadaa-i shuhadadoo dhan sayidkooda ahaa xamsata ibni cabdilmualib fa waaraahumaa rasuulku wuxuu ku aasay labadooda alrasuulu lkariimu rasuulka karaamada iyo sharafta badan suubanaha wuxuu ku aasay macan labadoodii fii qabrin waaxidin hal qabri ayuu labadooda yuu wadageliyey wa dumuucuhu isagoo ilintiisuna ilintiisii aldaahiratu ee daahirka ahayd turwi ay waraabinayso tharaaha tharaahumaa ciiddoodii ciiddii lagu aasayey almudamakhi ee ku dhammuuqnayd bituyuubi shahaadati shahiidnimada cadarkeedii iyo udgoonkeedii udgoonka lahayd ayuu rasuulku iyo ilintiisina ay ku dhacday marka cabdulaahi bnu jaxshina wakaas taariikhdiisu wataas wuxuu ka mid yahay dadkii asxaabta ahaa ee shahiidnimada ilaahay baryayey ilaahayna uu siiyey darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allah waslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslm